ester cutubka shanaad haddaba maalintii saddexaad ester baa gashatay dharkeedii boqornimada oo waxay soo istaagtay guriga boqorka barxaddiisii dhexe taasoo ka soo hor jeeday guriga boqorka oo boqorkuna wuxuu ku fadhiyey carshigiisii boqornimada oo ku dhex yeel guriga boqornimada wuxuuna ka soo hor jeeday irridda guriga laga soo galo oo markii boqorkii arkay boqoradesteer oo barxadda dhex taagan ayuu raalli ka noqday iyada oo boqorkiina wuxuu esteer ku soo fudiyey ushii dahabka ahayd oo gacantiisa ku jirtay markaasaa esteer soo dhowaatay oo taabatay usha dusheedii kolkaasuu boqorkii ku yidhi boqorad esteeray maxaad doonaysaa oo maxaad i weyddiisanaysaa xataa hadday boqortooyada badhkeed tahay waa lagu siinayaae kolkaasaa ester waxay tidhi boqorow hadday kula wanaagsan tahay maanta adiga iyo haamaanba kaalaya martiqaadka aan u diyaariyey markaasaa boqorkii wuxuu yidhi haamaan haddiiba ha dhaqsado si loo yeelo waxay ester tidhi oo sidaas daraaddeed boqorkii iyo haamaanba waxay yimaadeen martiqaadkii ay ester u diyaarisay oo intii martiqaadkii khamriga la joogay ayuu boqorku ester ku yidhi baryadaadu waa maxay maxaad i weyddiisanaysaa xataa hadday boqortooyada badhkeed tahay waa lagu yeelayaaye markaasaa ester jawaabtay oo tidhi baryadayda iyo weyddiisashadaydu waxay tahay boqorow haddaad raalli iga tahay oo aad ku faraxdid inaad ii samaysid waxaan kaa baryey oo aad yeeshid waxaan ku weyddiistay haddaba adiga iyo haamaan kaalaya martiqaadka aan idiin diyaarin doono oo aniguna berri baan yeelayaa sidaas tidhi boqorow markaasaa haamaan maalintaas wuxuu dibadda u soo baxay isagoo faraxsan oo qalbiga ka rayraynaya laakiinse haamaan markuu arkay mordekaay oo jooga boqorka iriddiisa oo aan isaga u istaagin una gariirin ayuu mordekaay aad iyo aad ugu cadhooday haabase ahaatee haamaan wuu isceliyey oo gurigiisuu tegey markaasuu u cidirsaday oo u yeedhay saaxiibbadiis iyo naagtiisii sarash markaasaa haabaan wuxuu iyagii uga sheekeeyey ammaanta maalkiisa iyo badnaanta carruurtiisa iyo kulli derajadihii boqorku isaga u dallaciyey oo dhan iyo sidii boqorku uga wada sarraysiiyey boqorka amiiradiisa iyo addoommadiisa oo dhan oo haabaan weliba wuxuu kaloo yidhi xataa boqoradda ester ninna uuma ay oggolaan inuu boqorka u soo raaco martiqaadkii ay diyaarisay aniga mooyaane oo weliba berrina anigoo boqorka la jira ayay i martiqaaday laakiinse waxaas oo dhammu waxba ii tari maayaan intaan arkayo yuhuudiga mordekaay oo boqorka iriddiisa fadhiya markaasaa naagtiisii serash iyo saaxiibbadiis oo dhammu waxay ku yidhaahdeen ha la sameeyo qori wax lagu deldelo oo dherarkiisu konton dhudhun yahay oo subaxda waxaad boqorka ku tidhaahdaa mordekaay meeshaas ha lagu deldelo oo markaas adigoo faraxsan boqorka martiqaadka u raaca kolkaasaa hadalkaasu ka farxiyey haamaan oo wuxuu amray in meeshii deldelaadda la sameeyo